mas-uuliyiin shan sano oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kamid wasiirada iyo guddoomiyaasha degmooyin gulaacyo dhusmareeb ayaa kormeer ku teega dhismaha waddada laamiga ee xiriirisa magaalooyinka gulaacyo dhusmareeb si ay usoo eegaan heerka marayo mashruuca dib udhiska wadadan muhiimka ah kormeerka mas-uuliyiinta ayaa waxay kula kulmeen injineerada iyo shaqaalaha dhismaha waddada waxayna ka degeysteen warbixin ku saabsan halka uu marayo mashruuca caqabadaha jira iyo sidoo kale jadwalka dhismaha waddadani haddaba waa kuwan mas-uuliyiinta ay kamid yihiin guddoomiyaha degmada guraacaal faal cabdi macalin iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta galmudug cabdiraxmaan xayle iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada dhuusmaare cabdiraxmaan xasan galqo ka hadlay kadib kulanka la qaateen injineerada iyagona sheegay mashruucan iyo halka uu maraya dhismaha laamiga isku xirmagaalada guraacaal dhuusmareeb waxaan galabta joognaa waa meeshii ay ka socotay shaqada dhismaha waddada laamiga dheer ee u dhaxaysa gurcaal iyo dhuusmareeb ugu horrayn ilaah baa mahadle waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ganacsatada iyo akhyaartii injineeradii shaqadan gacanta ku haysay booqashadeennan galabta waxay ku salaysan tahay in lagu dhiirageliyo tiimka shaqada gacanta ku haaya iyo inaan ogaanno meesha shaqadu marayso iyo sida xaaladda shaqadu ay tahay shaqadan oo dhowr bilood ka hor soo bilaabatay kana soo bilaabatay waddada ayroboorka degmada gurceel meesha ay ka leexato waxay hadda maraysaa deegaanka boorre oo ceel dheere u jira qiyaastii sagaal kilomitir runtii ilaa shan iyo toban kilomitir ayay shaqadu si toosah oo qaybna laami la saaray qaybna ay tahay waddada oo carakaawo la saaray ayay maraysaa mid ka mida shaqooyinkeennii oo ahayd waddadan sidii maaragtay ay ku hirgeli lahayd howsheeda iyo dhammaystirkeeda waddadan maantay aan u nimid waxaan islahayn waddo shan kilomitir ah oo waxaa u tegi doontaan guddoomiyow aan dhaqaaqaynin oo meeshii la raba aan gaarsiisnayn laakiin waxaan u nimid waddo runtii aad looga shaqeeyey ilaa iyo shan iyo toban kilomitir markii laga soo bilaabo laamigii halka kilomitir ahaa oo hadda ay u jirto ceeldheere sagaal kilomitir sida odayaasha iga horreeyeenba ay ka hadleen ayaan u nimid shaqo runtii farsamo badanna la geliyey juhdi badanna la geliyey shaqo badanna laga qabtay dadkii runtii ka shaqaynayey oo guddiga gaadiidleyda iyo guddigii runtii ka shaqaynayay horena aan isugu ogeyn shaqadan inay sii wadaan iyo shaqaale runtii xirfadlayaal ah oo xirfaddooda iyo hawshooda ay u dhammaystiran tahay u nimid
meeshaan waxaa ka socota wadna shaqada weyn oo lagu dhisayey waddada weyn oo wadnaha ah oo soomaaliya oo dhan dhex marta oo gurcaal iyo dhuusmareeb isku xirta soomaaliya oo dhanna dhex martood ogsoon tihiin shaqadaa hadda waxay maraysaa magaalada gurcaal hadda waxay noo jirtaa labaatan iyo shan kilomitir markii hore waxaa dhisneed oo la dayactiray toban kilomitir oo ayroboorka ku timaada meesha looga leexdo shaqadan cusubna hadda waxay maraysaa meeshaan aan gaabta joogno shan iyo toban kilomitir hal kilomitir oo ka midahu waxa weeye laami iyo afar iyo toban kilomitir oo garaacan oo laga shaqeeyey oo har iyo habeen sida ugu wanaagsaneed looga shaqaynaa loogu soo jeeday oo galabta halkaan hadda maraysa runtii waddadaas dadka mara ayaa og waa looga raystay maddadan dhibaatadii lagu qabay iyo mushkiladdii ummadda ka haysatay dadka mariinta ah musaafiriinta meeshaan maraysay waa ay ku nasteen mashruuca dhismaha waddada laamiga dhuusmaraabiya gurcaal ayaa mid lagu fulinayo iskaashi u dhexeeya galmudug iyo ganacsatada maxalliga iyo shirka farsamada soomaaliya iyo iyadoo la filayo in wadijiga koowaad ee dhamaystirka dhismaha lasoo gabagabay sanadka laba kun shan iyo labaatan dhamaadkiisa